Wasaaradda Maaliyadda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa olole nadaafadeed ka bilowday magaalada Garowe iyadoo ololahan laga sameeyay xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda waxaa ka qayb galay ololahan agaasimaha guud ee wasaaradda xisaab iyo ku-xigeenka dowladda agaasimayaasha waaxyaha madaxqabeedyada iyo guud ahaan shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland mudane axmed jaamac jawle ayaa ka warbixiyay ololaha ay sameeyeen maanta waxaan ololo nadaafadeed ka bilownay xarunta weyn ee wasaaradda maaliyadda ololahaasoo uu hogaaminayey oo hormuud noogu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda aad baan ugu mahadcelinayaa shaqaalaha intii ka qayb gashay ololahaas nadaafadda oo ku aadanaa in wasaaradda qashinka caagadaha bacaha iyo waxyaabaha wastiga ah lagu ku dhex jira laga nadiifiyo iyo dhismihii wasaaradda oo dhowaan soo gabagaboobay oo isaguna qashin iyo waxyaaba ka hareen aanu ka nadiifinaynay maanta wasaaradda maaliyadda waana uga mahadcelinayaa wasiirka iyo shaqaalaha dhammaantood sida tabarucaadka ah ay uga qayb galeen maaragta ololahaas ololahaas oo wasaaraddu ay joogtayn doonto bil walbana maalin ka mid oo khamiista ugu dambeysaa ay ka dhigi doonto insha allah ololaha nadaafadeed ayaa qeyb weyn ka qaadanaya soo celinta iyo nadaafadda magaalada garowe ee caasimada puntland